dinta ee dowlad goboleedyada iyo guddigooda fulinta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha federaalka dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay shirkan ilmaan hadal kuma jiro madaxa wakiilka qaramada midoobay madaxa u qaabilsan u n d p da dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay shirweynahan qaran ee lagu dahfurayo dastuur dib u eegista dastuurka dhammaantiinba waxaan idin leeyahay mudanayaal iyo marwooyin soo dhowaada intaa kadib waxaan rabaa inaan qur-aanka kariimka aan ku soo dhoweeyo sheekh cali wajiis si uu uga yidhaahdo kelmadda ku أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين صدق الله العظيم marka hore waxaan salaamayaa mas-uuliyiinta meesha fadhida uga horeeya kusmaha madaxweynaha ahna guddoomiyaha golaha shacabka soomaaliya al-ustaad almuhandis maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo dhammaan mas-uuliyiinta fadhida intaa ka bacdi aayadahaas ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu uga hadlayaa saddex arrimood saddex aayadood baan akhriyey saddexda aayadood midda hore waa amar ummadda la amraayo midnimo dhinaca diinta caqiidada fikirka iyo dowladnimadaba midna waxa waaye digidaan digid looga digaayo haddaysan saas samayn waxa ku dhacaaya tan saddexaadna waxa waaye goodi ama cabsigelin ilaahay xaggiisa ka timid ummad kasta ee koonkan soo martay ee basharka ka mida oo ummadda muslimiinta iyo ummadaha kale xataa oo aan muslimka ahayn oo diimanka kala duwan leh waxay isku raacsan yihiin kulligood inay yeeshaan nidaam dowladnimo iyo nidaam ay ku wada noolaadaan ayadoon loo fiirin caqiido iyo dhaqaale iyo dhaqaale la'aan iyo medeb iyo jinsiyad midna dad kasta oo meel deggan waa inay yeeshaan nidaam dowladeed iyo amni iyo istiqraar iyo waxay ku ballameen haddaba ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wa ina haadihi ummatukum ummatan waaxida tan waxaa waaye diintiinnii waa mabaadi'diinnii waa dhaqankiinnii waxa waaye habnololeedkiinnii taasoo ah mid keliya oo aan mid labaad lahayn waxay culimmadu ku fasiraan ummatan waaxida ay diinan waaxid nidaaman waaxid si qaab hal keliya ood ku noolaa kartiin ayadda waxaa laga qaadanayaa haddii andimo kala duwan iyo aaraa' kala duwan dad ay damcaan inay ku noolaadaan inay fashil maayaan oo ay dumaayaan oo loo baahan yahay nidaam kulligood ay ka dambeeyaan inay yeeshaan ayadoon loo fiirin dabaqaadka kala duwan oo aan sheegnay alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala markii uu aayaddaas ka hadlay ee uu yidhi nidaamkaas caqiida ahaan iyo mabda ahaan iyo nolol ahaan iyo qaanuun ahaan iyo siyaasa ahaan iyo amni ahaan isku kiinxiraaya ku midooba oo dastuurka ah waa dastuurka ummadu ay yeelato ayuu wuxuu yidhi wuxuu ka digay markaa haddii aan la yeelin wax dhacay alla wuxuu yidhi wataqadacuu amrahum baynahum zubra kullu xisbin bima ladayhim farixuun wuxuu yidhi taladoodii waa ay jarjareen guruub guruub iyo deegaan deegaan iyo qabiil qabiil ay u googooyeen qolo walbana waxa yare oo iyagu ay qorqorteen oo nidaam gaaro ay samaysteen ay ku faraxsan yihiin waa arrin khatara waaye arrintaa dhegaysta soomaaliyey meel kasta aad joogtiin haddii nidaamka dastuurka caamka ee ummadda isku haaya ee dadka soomaalida iyo ummadaha la degan iyo caalamka oo dhan dastuur haddaad oga dastuur dowladeeda caalamka oo dhan ayaa ilaaliya ma ahan keliya hadda beesha caalamkeenala joogta oo master kitinga uu ka mid yahay dastuurka soomaalida inuu soomaaliya ay nidaam degan oo dastuura yeelato asaga laftiisa xil baa ka saaran waa nidaam caalamka o dhan ku wada noolaanayo adduunku maanta hal qaryo weeye hal magaalo weeye caalamka oo dhan hal meel hadday hadday baaba'do waa wada baaba'aya sidaa daraaddeed waxaa waajib ah in la wada ilaaliyo hadday dhacdo marka annaga soomaali haddaan nahay dhibaatadan haysata annaga culummada soomaaliyeed annagoo ah waxaan aad iyo aad u taageersannahay in dastuurka soomaaliya uu noqdo dastuur wax dhisa inuu noqdo dastuur ummadda soomaaliyeed mideeya culummaduna waxay xubin ka tahay mujtamaca madaniga ah aqoon-yahanka brofesor xuseen warsame shalay oo nagala joogay waan rajaynayaa haddana inuu joogo oo misalaya bahda aqoonta iyo gabdhaha soomaaliyeed oo ayaguna ah lafdhabarka mujtamaca iyo inta qalinka iyo sabuuradda xidhiirka la leh oo aqoonta iyo dhallinyarada iyo culummada iyo wiilasha gabdhaha iyo xataa ugaasyada iyo dhaqamada odayaasha dhaqanka kulligeen mujtamaca madaniga ayaan nahay waxaan isku raacsannahay arrimaha soo socda walaalayaal in dastuurka soomaaliya lagu dhiso aragtida mustaqbalka iyo mustaqbalka ummadda ay higsanayso oo caalamka dowladaha casriga la janqaadi kara annagu federaal uma horrayno dowladaha adduunka oo dhan ayaa federaal ku dhisan oo dowladda adduunka ugu weyntaha u s a ay ka mid taha maraykan marka waxaa la rabaa federaalka soomaaliya ay doonayso inay noqoto waa federaal dowladda casriga ahoo madaniya oo dowladaha caalamka ka dhisan habkay u dhisan yihiin la jaanqaadi kara oo laga soo qaatay kuwa annaga duruufteenna ugu dhow aan ka soo qaadannay oo aan wax badan ka faa'iidaysannay ma noqon karo federaal ku dhisan aragtidii lasoo dhaafay kow iyo sagaashankii ilaa labadi kun iyo shan iyo tobankii dagaala labadi kun iyo shantii tobankaas iyo shantaas sano oo colaado lagu kala maqnaayey waxyaabihii abuurmay ee cugdadaha ahay iyo xasaasiyaadka abuurmay iyo kala qoqobkii ummadda ku dhacay iyo cadaawaadkii abuurmay oo dagaalladu abuureen haddii lagu dhiso ama lagu xakameeyo ama laysku dayo in lagu siyaaqeeyo dastuurka soomaaliya xilligan soomaaliya waa kala tegaysaa dibay u kala tegaysaa mana isu imaanayso marka waxaan soo jeedinaynaa haddaa culummadina iyo bahda mujtamaca madaniga laysku yidhahdo horey u sheegay qaybaha kala duwan waxaan soo jeedinaynaa in la dhiso dastuurka soomaaliya inuu ka jawaabo laba arrimood dowlad leh laba talo inay tahay dowla madaniya dastuur madaniya oo xukun baahsan iyo nidaam dimuqraadiya oo xurriyaad dhammaystiran leh oo qof kasta soomaaliya meesha ay joogto ay qayb ka mid a tahay mujtamaca iyo dowladnimada oo caburis dambe aan lahayn iyo awood sheegasho iyo dastuur la iska laalo haddii la rabo oo hawo bani aadan ku shaqaynaayo aan ahayn kow iyo in haddana dayso dowlad qawiya madaniyatu dastuur qawiyatun fi ljaanib alamni waljeish iyo dowlad haddana qawiya oo midnimadeedu ay xoog leedahay awooddeeda ciidan xoog leedahay middeeda dhaqaale xoog leedahay magaceeda siyaasadda arrimaha dibadda xoog ku leh waxaana aaminsannahay maanta madaxweyne kustimaha madaxweynaha injineer maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo aqalka golaha shacabkana madax ka ah haddana madaxweynihii matalaya iyo sidoo kaleeto madaxweynaha qaranka oo hadda uu matalayo oo dalka ugu sarreeya isagu maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo ra-isul wasaarihiisa dhallinyarada ah oo actifka ah xasan cali khayre iyo golaha shacabka guddoomiyihiis hal haleega ahaado asaguna ku lamaansan madaxda sare ka mida iyo dhammaan xubnaha fulinta ee maanta jooga dastuurkan ayaga ayaa hoggaan u ah waxaana ay u dhiibteen ay ku aamineen guddiga dib u eegista dastuurka oo wasiirka uu golaha fulinta uu mas-uul uga yahay guddoomiye cabdi xasan cawaal qaydiis senatorkuna uu yahay ninka labada aqal masalaayo oo adogtiin miisaanka uu leeyahay soomaali ugu fadhiyo nin culus ah nin wixii soomaali soo marto o dhan goobjoog u ahay oo maanta dawla madaniya inuu horkaca isagu issoo diyaariyey iyo xubnaha maamul goboleedyada ka socda iyo mujtamaca madaniga oo gadaal ka taagan iyo ugu dambayn baarlamaanka soomaaliya labadiisa aqal golaha shacabka ee golaha sare oo go-aanka madamaysa ayagu iska leh oo mas-uuliyadda koobaad shacabka iyagaa matalaya gudahay dibadda meel kastay joogaan waxaa matalaya golaha shacabka golaha aqalka sarena isaguna waa dalad dastuuriya oo dhisan oo iyaguna maaragtay kontarool dastuurka qayb muhiima ku leh marka walaalayaal waxaa waajib ah inaan wixii taariikhaheenni mugdiga ku jiray inta ka soo gudubno isqabqabsiga isjiidjiidka iyo deegaan deegaanka gobolgobolka meel iska dhigno danaha gaarkaa ama kuwa qabaligaa meel iska dhigno inaan dastuur wadaniya oo soomaaliya cagta u saara waddada horumarka mujtamacaadka xadiidka horumarka sameeyana la socan kara qiyaadadeenna dalkana ay awood u leedahay inay magaca soomaaliya si awoodla ay ku matasho oo aan farqaha looga dheganayn oo aan maamul goboleeda ka daba qaylinayn oo aan guruubya ka daba qaylinayn oo aan dowladaha madaniga waxaan miisaal usoo qaatay khudbadeedii jimcihii hore dowladda turkiga ee madaxweyne erdogan hogaamiyo iyo ninka sagaashan lama jirka ee hadda maleesiya dib ugu soo laabtay mahatir maxamed waxaa miisaal loo soo qaataa iyo dowladda u k oo kaleeto ingiriiska oo dowlad qadiim ahoo madaniyada iyo qaanuunka iyo sistamka aad u ilaalisa iyo dowladaha lamida waxaa miaal loo soo qaataa dowladaha horumarka sameeyey norway oo kale kasoo qaad waa dowlad yacni dhaqaalo badan iyo sistamka iyo nidaamka aad uga horraysa waxaan rabnaa in dowladaha casriga ah ee kuwa muslimka iyo kuwaan muslimka ahayn oo kristankaa intuba dastuurka waa laga wada faa'idaysan karaa in dastuurada casriga inta laga soo qaato dowladaha madaniga ay ku dhismeen soomaaliya lagu dhiso lagana daayo isqabqabsiga qabaliga iyo deegaanka iyo waxyaabaha raqiiska ah oo nabi moxamed sal la alay slm noogu sheegay inay yihiin qurun sanka laga qabsado aad baad umahadsantiin wasalaamu calaykum raxmat llahi barakaatu